taasna kaasaan horraysiinayna wuxuu taasna inoogu celeeyey walow kana ijmaaciyo kana ijmaaciyo mid kasta kolle aan ku camal falayno musanadkiisi aan ogaano ama yaynaan ogaanin be laakiin musanad la-aani ma jirte aan ku camal falayno haddii kale may midoobeen oo culimmadu qowl keliya ma yeesheen ee haddana wuxuu leeyahay arrin baa jirto ee kan aan daliilkiisa ognahay waxaa inoo suurtogelaysay bal daliilkii inaan eegno oon aragno kan kalena daliilkiisii ma hayno oo markaa waxa dee macnihiisii intaan hubsanno aan aragno oon ku raajax yeelno ka kalaaba suurtagalo waxaa suurtagal ahaan layd labada musnad haddaan wada helo inuu midna dee waxa weyaan labadii daliil mid ahaan ka kale ka raajax noqon lahaabaa suurtagala markaa kan aan haynayn arki karnayn macnihiisana ogaan karno ayaa ka horeynaya kii kale aynaan hayn musanadkiisa intaa weeye kana wejka labaad wahaaliuka saddexaad ama wejka saddexaad an yakuuna inuu yahay weeye aslu ixdaahumaa waa labadan cilo asalkii wadow mid ahaan asalkeedu ama asalkeedu qad curifa mid la ogaaday binudqi اlasli asl nudqigii oo waaba dee isagu manduuq weeye wa aslu ukhraa ka kalena amata kale asalkeedana waxaa lagu ogaado inoogu sugnaaday bimafhuumin mafhuum aw istinbaadin istinbaad famaa curifa wixii lagu ogaaday binudqi nudqi lagu ogaaday ayaa aqwa xoog badan falmuntazacu minhu markaa kaa dene labadooda kale xoog badnaayo marka horeba daliilka manduuqa ayo kaa mafhuumkaa waan kala horraysiinayna xagga daliilkaba markaa kaa manduuqaan horraysiin jira aan horraysiin jirnay markaa kaa aan nudqiga imaka labada daliilba way kala horrayn lahaayeen ciladii aan kala soo baxnay wixii nudqiga lagu ogaaday ayaa ka horeynaysaa ka xoog badnaanaysaa kii mafhuum inoogu sugnaaday halkana maxay tahay amila dee masaladu baan suuraynaynaa laba asal baa meesha yaalla labadan asal mid kastaabana ciladii ayaynu dee wax aynu leenahay xukumkan asalkani leeyahay waa wixii keenay oo ciladii ayaan kala soo baxnay laakiin way inaga istacaarudeen oo waxyaala ay iskaga hor yimaadeen baa jira labadii asal baan dib ugu laabanay asal ahaan xukumkiisani nudqigii manduuq buu inoogu sugnaaday ama qowl ilaahay ha noqdo ama qowlkii rasuulka haba noqdee manduuq weeye waa xukumkii laga qaatay maxalla nudqi ka kalena waa mafhuum ama mafhuum muwaafaqo ha noqdee ama mafhuum mukhaalafo haba noqdee ayaan xukumkaa kaba soo qaadanay way kala xoog badnaayeenoo dee marka horeba daliil manduuqa iyo wax adigu mafhuum i way kala horreyn jireen oo hadday istacaarudaan daliilka manduuqa la horraysiin jiray imikana ciladii asalkeedu uu ahaa mafhuum ayaa ka daciifsan ciladii asalkeedu uu ahaa manduuq inoogu sugnaaday markaa maxaan horraysiinaynaa ciladaa daliil manduuqa asalkeedu inoogu sugnaaday taas baan horraysiinaynaa waraabicu ka afraad hadda waa umuuro sawaad gaalaha labada baabna waxyaala ay ku kulmayaan ama deeba ay iskaga mid yihiin baa jiro halkaa wax la horraysiin jiro ba halkana la horraysiinayaaye waraabicu ka afraad wejka afraad an yakuuna inuu yahay weeye aslu ixdaahumaa mid ahaan asalkeedu waa labadan cilo ixdaahumaa waa in ixda cilatayne cumuuman cumuum uu yahay lam yukhasa aan la khaas yeelin wa aslu اlأkhraa ta kale cilada kale asalkeeduna cumuuman cumuum inuu yahay dakhalahu takhsiisu takhsiis galay tanna horena waanu soo aragnee waa maxay bal tii la horraysiinayana waa inoo dambeeya tacliilkiisana isaga maan sugayaaye laakiin maxaa halkan loogaba jeedaa meeshii laba cilaa taalla ee labada cilana laba asal baa meeshii jira oo laba asal oo dee xukunkooda ay cilooyinkoodii ayiin baa jira haddaba mid ahaan asal ahaan waa ciladan labadan cilo mid ahaan asalkeedu waa nas caama waa caam takhsiisna ma gelin oo lama khaas yeelina cumuumkiisii uu ku yimiy uu lahaayo afraaddiisii badnayd kulansanay inbuu kuba yimi oo cumuum la khaas yeelay ma aha asalkaas midna waa cumuum takhsiis kuba yimi horeynu u soo maray haddii laba cumuum ay iska hor yimaadaan oo labadaa cumuumidi uu yahay cumuumnimadiisii mid ku baaqiya oo ina aan takhsiis ku iman iyo mid uu yahay cumuumkiisii wax laga saarsaaray oo wax laga soo reebay way kala xoog badnaayeen oo korhkood baa culimada leh cumuumkan takhsiisku ku yimi majaas buu isu rogayaa markaa taa aan la khaas yeelin ayaa la horraysiin jiray imika halkana ciladii cumuum aan la khaas yeelin asal oy u ahaa aad uu asal u ahaa ayaa ka xoog badnaanaysa ciladii uu cumuum takhsiis galay uu asal u yahay waana kan sii cileeyo wuxu uhi falmuntazacu waa wasfiga ama inta laga soo qaaday waa dee ciladii unbaka laakiin wasfigaanba celi mima wax lam yadkulhu aanu gelin atakhsiisu takhsiis waxa lagala soo baxay ee laga soo saaree cillo ah ayaa awlaa horaynaysa oo mudnaanaysa sababtuna waxa weeye lianna maa dakhalahu takhsiisu horaynu taa u soo maray takhsiis wixii uu galay cumuumka cumuumkiisii qayb lagaba saaray ee qayb xukumkii caamka ay kaba baxday adcafu waa ka daciifsanya kii aan takhsiis gelin lianna min annaasi dadka waxaa ka mida man qaala kuba yidhi qad saara wuxuu noqday cumuumkaa takhsiis galay majaasan majaaz buu isu rogay halku markii hore xaqiiqo uu kaba ahaa bidukhuuli takhsiisi fiihi takhsiiska galay daraaddeed macnaa kalan baa jiro barhkood baa taas dee kolkolla laba caam hadday kulmaan labada caam ay istacaarudayaan midkood takhsiis galay kalena aan takhsiis gelin kaa aan takhsiis gelin baa tarjiixa leh oo horraysiinta leh walkhaamisi wejka shanaad an yakuuna inuu yahay weeye aslu ixdaahumaa midkood asalkeedu qad nusa mid la caddeeyey cala alqiyaasi calayhi in wax lays looga qiyaas qaato oo naskii baaba ku yimi inuu tahay maxal qiyaas tahay maxal qiyaas u suubado tahay wa asluukhraa ta kale asalkeeduna lam yunasa lama caddayn cala alqiyaasi calayhi qiyaasiya isaga wax laysaga qiyaas qaato waxna soo ku yimi ma jirto famaa warada wixii uu soo arooray annasu nas bilqiyaasi calayhi qiyaas isaga laysaga qiyaas qaato uu kuba soo arooray ayaa aqwaa xoog badan taasoo kale oo maalan laba cilo ayaaba dee dadkii mutanaadireynka ahaa ma ciddii meesha ku doodaysay laba cilay la kala yimaadeen labadan cilana laba asal bay kasoo kala jeedaan asal ahaan markaan eegno waa wuxuu ku yimi dee ama nas uguba yimi tilmaamaya inuu maxal qiyaasiyo wax qiyaas u suubada yahay ka kalena umuu iman kaa isagu uu yimi qiyaas inuu u suubado ayaa balmahinta horeynaysa maalan xadiidkii balxajkaoo kale kasoo qaad ruuxii dee isagoo in xajkii lagu leeyahay oo kale haddii uu dhinto hadduu dhinto ma lagu yeelanayaa ma laga xajayaa mise lagama xajayo markaan nusuusta eegno dee waa baab oo waa gaare laakiin qiyaas halkeed haddaan eegno barhkood baa dee cillada ay waxa weeyaan isagii waxay haleeshiiyeen daynkii bay haleeshiiyeen naskaana kuba yimo waa caadi indayn bay haleeshiiyeenoo dee waxay ka dhigeen cilladiisii ay kaba dhigeen ama asalkiisii ay dayn bay kaba dhigeen daynkii ayay bal maalan markaa haleeshiiyeen isagii kuwana salaadii iyo soomkiiyo bay haleeshiiyeen laba asal buu markaa yeeshay xajkii inaan nidhaahno dee waxa weeyaan waa cilladiisii bal maalan marka xaggaa ruuxu markuu dhinto oo kale midi waa dayn midna waa salaad oo kale ama soom oo kale dayn iyada hadday noqoto naskii baa ku yimi inuu dee bal maalan iyadoo rasuulka ilaahay taa dadkii ku baraarujinayo oo uu ruuxii ugu yidhi bal xataa haweeneydii khadcamyadayd marka weydiisaya qolooyinkii kaleba ka warrama haddii waalidkii dayn lagu lahaayo oo kale ma ka bixin lahayde markaa daynku maxaa arrintiisu ay tahay dee ruuxu hadduu dhintona daynkii halkii buu joogaa waa xaq ibnu aadam in la bixinayo waatan xajkiina la raaciyey oo kale markaa taasi maxay keenaysaa in daynnimadan la sheegay waxay tahay naskiibaa kuba yimi inuu dariiq qiyaas yahay oo dee laysaga qiyaas qaadan karo rasuulka ilaahayba waa kan baab qiyaas iyo baab ilxaqa nadiir binadiir buu tad uu laba yimi uu kuba baraarujiyey oo wixii dayna inuu xukunkiisu sidaa yahay markaa waxaa kuba yimi naskii in dayn oo dhan markaynu noqoto dee arrinkiisu uu yahay inaanu geeridani reed ku yeelanahayne dadkii lahaa loo gudayo laakiin salaad marka ay noqoto dee salaad ruuxu kol hadduu dhinto salaadii lagu lahaa waa la dhintay soomkii lagu lahaa dee bal maalan iyada dee suurooyin lasoo reebi karaa waa jirta oo iyada taasi waa gaara laakiin dee culimada qayb dhan baan qabinoo iyaga markaa asal ama ilxaaq kaba dhiga ee salaad koola kale haddaan kaba soo qaadano markaa muxuu noqonayaa xajkii markaan nidhaahno salaadii baa asal ahoo markaan masaladiisa kaba hadlayno dee salaadii maaha wax nas kuba yimi qiyaas iyada maalan halkeedii qiyaas kuma iman asalkaa xajka daynka marka ay noqoto se naskii baa kuba yimi in laysaga qiyaas qaadan kara ama maxal qiyaasi u yahay haddaba markaa labadan cille iskaba hor yimaaday midna asalkeeda uu naski uu kuba yimi inay maxal qiyaas tahay midna aanu kuba iman taa uu asalkeeda uu kuba yimi inuu wax looga qiyaas qaadan karo ayaa ka horeynaysa ayuu leeyahay bal kolle misaalkuna waaba kaa fasaalisu kii lixaad an yakuuna in yahay weeye aslu ixdaahumaa mid ahaan asalkeedu min jinsi lfarci farcan jinsigiisa uu yahay faqiyaasuhu calayhi qiyaaskiisa iyada loo markaa kaa asalkaa looga qiyaas qaato ayaa awlaa kama mudan min alqiyaasi qiyaas loo markaa dee waa asalkaa jinsigiisa ah looga qiyaas qaataa ka horeynaya min alqiyaasi qiyaas calaa maa laysa min jinsi waxaan jinsigiisii ahaynba oo maxay tadna tahay labadan cille ee iskaba hor yimi mid ahaan asalkeedu eeg farac baa laysku hayaa kolley meeshii farac lagu doodayaa jira sida imika xajka aan kale kasoo qadno waa la bixin karaa oo ruuxii waa dhintay waa laga gudi karaa laga xaji karaa iyo lagama xaji karaa laysku haysto bal markaa marka nusuusla dee kale lasoo qaato mooyaane mid uu leeyahay waxaa dee waa laga bixin karaayo wuxuu la mid yahay deynkii ka kalena may lagama waxa weeyaan lagama xaji karo wuxuu la mid yahay salaadii taasoo kale ahayd marka farac baa laysku haystaa asalladan kale dee baabkoodii bay lahaayeen marka maxay tanna tahay labadan asal ee labadan cille ee meesha in joogtaa ee u kala asala faracna waa la ysku hayaayo kani wuxuu leeyahay cilladan baa faracan kuba sugan oo xukunkaasuu leeyahay kana wuxuu leeyahay cilladan baa faracan ku sugan oo xukunkaasuu leeyahay labadii cillo haddaan eegnona laba asal bay ka soo kala jeedaan ee laakiin mid ahaan faracan iyo asalkani waa isku jinsi midna faracan aan hayno iyo asalkani laba jinsi kaley kala yihin oo laba jinsi bay kala yihin taa ay faraca iyo asalku faracu waa kii laysku haystay markaasee lagu doonayo la doonayo qiyaas in lagu sugo laba cilana meeshii laba dhinacay ka kala yimaadeen oo la kala wato taa isagu faracan le jinsiga ah ayaa ama dee cilada halkaa kaba timi ayaa ka horeynaysa kan waxa weeyaan aan dee faracani uu dee jinsigii asalka aanu ahaynoo qaaliban xukumku waxa weeyaan waa kan dee isaga kii isaga jinsigiisahaa ayuu shabahiisan iyo inuu la mid yahay ay ka horeynaysaa ay kana badan tahay kii aanu la jinsi ahayn bal taasna waa taa wasaabicu kii afraad an takuuna inay noqoto weeye ixdaahumaa midkood marduudatan mid loo celinayo ilaa aslin walukhraa ta kalena ilaa usuulin usuul baa loo celinayaa famaa ruddat wixii loo celiyey ilaa usuulin usuul loo celiya awlaa ka horeynayo mudan ta kale wa min asxaabina asxaabteenna waxa ka mida man qaala ku yidhi humaa sawaaun waa isku mid uun walawalu kol haddii dee mid kasta ay cilo saxiixa tahay waa isla mid oo karat alusuul wax laguma raajax yeelayo walawalu qowlka hore ayaa adharu muuqasho badan lianna maa kahurat kii ay badnaatay usuuluhu usuushiisu ayaa aqwaa xoog badan halkana maxay taha de umuurahan waa taan lena amilo haddii loo islaa loo wado mid kastana wakti dheer baabay qaadan gees kalena umuuruhu badheera oo dee tacriifkan guud baaba lagu fahmaya ishkaal sidaasi maba jiro umuurihii qawaadixda iyo aan kusoo maray halkan ama mufsidaadkii ma aha maxaa uu leeyahay meeshiina kolley waxaa jira uun laba cilo oo la kala wato farac laysku hayaana waa jiraa un xukumkii labadan cilo mid ahaan dee kolleynay asal baa tanna ay leedahay tanna asal bay leedahay laakiin mid ahaani asal keliya bay leedahayoo asal keliya ayaynu wasfigan kaba helay aan leenahay faracina waan ka helaynaa midna asal wax ka badan laba asal saddex asal baaba tan laga wada helaya oo mid macnaa waxa shaahid u ah ama laga qaadan karaa akar min aslin midna asal keliya laga qaadan karaa usushan ziyaadadii way isxoogeynaysaayoo kuway keenaysaa ama kuway kordhinaysaayoo taa usuusheedu ay badan tahay ayaa ka horeynaysa tii asal keliya lahayd taas weeyana wathaaminu ka sideedaad wejka sideedaad an takuuna inay tahay weeye ixda alcilatayni labada cilo mid ahaani sifatan sifa daatiyatan daatiya ay tahay oo bal maalan leeyahay dee asalkani leeyahay walukhraa ta kalena sifatan sifa xukmiyatan xukmiya ay tahay falxukmiyatu ti iyada xukmiyada ahayd ayaa awlaa mudan sifada daatadii daatiyadii waxa weeyaan waa sifadan was bal maalan marka la eego in waxa shaygan dee daatadii raacsan la socota ee aan kaba harhayn oo bal maalan haddaan khamrada eegno ciladeedii maxay ahayd waa iskaar waana wasfi daati oo dee intaa ay khamro tahayba la socdoon ka hadhayno iyada daatadeedan wasfi ay leedahay weeye inay wax isukhraaminayso bal maalan qamadidii iyo headii iyana markaan ciladeeda ducmi ka dhigno waxani waa cunto dee cuntonimadan iyo madcuumnimadani waa sifo daatiyo iyadii la socoto aan ka hadhahayn taas sifo daatiyaa la odhanaya ama sifada xukmiyada ihii waa sifo tacaluqan ay daatada ku tacaluqaysaa uu ugaba yimi xaggii sharciga oo bal maalan markaan xalaalnimo nidhaa waxani waa xalaal oo kale waxani waa xaaraam oo kale waa nijaas oo kale aan idhaahno nijaasnimadan iyo xalaalnimadan iyo xaaraamnimadkan waa sifo xukmiye ah waa xukum sharci oo kuga yimi tacaluqa ay ku tacaluqday maxalkiina shareecadan kama ogaane waxan inuu xalaal yahay inuu xaaraam yahay dee waa waxaan ogaane waxaadee saag waxan inuu caqliga doorinayo kale ama inuu cunto yahay sharciga kamaynaan baran sharciga kamaynaan baran waa wa waxaan la socda oo la og yahay taasoo isagii lagaba ogaanayo oo xataa haddii aan dee naskii iyo daliilkii sharcigaa jirin waxan inuu taayihu sifada leeya wax la garanayo laakiin waxani waa nijaas waa xalaal waa xaraam waa shay aan sharcigii ka ogaanayno markaa taa aynu sharcigaba kaba ogaanayno ee tacaluqeedan ay daatadii ku tacaluqaysaa xagga sharciga ay kaba imanayso ayaa sifa xukmiya ah kan kalena waa sifadii dee ruuxu waxani watayba ee uu iska lahaaye laba socotayoo bal maalan sharcigii dee axkaamun buu kaba ratibay harciga axkaamun buu kaba ratibay sharcigu ki ina tusay maaha waxan inuu cunto yahay inuu cunto tay waa naqaanayo cunto ahaan waa loo garanayay laakiin axkaamo ka dhalanayay ayuunbuu sheekhu mu sharcigu wasfigan kaba ratibay haddaba wuxuu leeya hadday sifa daatiya ah labadii cidlaa la kala watay midi sifa daatiyuu laba yimi oo ka soo qaad waa mid isagoo idhaa khamradii waa xaaraamo oo cilada dee ka dhigo dee waa waa shida muطriba caqliga doorinaysaa ku sugan midna wuxuu yihi waa nijaas de waani waa nijaaso waa nijaasnimo kani waa sifa xukmiya kana waa sifadan oo kale taas baa adigu hadalkani yahay faاlxukmiyatu awlaa waayo de axkaam baynu ka hadlaynaa waa axkaam sharciyada la horraysinaya barhkoodna waxay yidhaaheenba maya wamin asxaabina man qaala ku yidhi baa kaa mida addaatiyatu awlaa liannahaa qaa daatiyada waa waxaad iyo goor la socda waa say ibnu samcaan iyo qolooyin raajax yeelaan tan daatiyada ah ayaa horeynaysa xoog badnaanaysa wal awal waa sax laakiin sheekhu wuxuu leeyahy ka horaa sixa badanoo lianna alxukma bilxukmi ashba kol haddii wuxuu xukum yahay xukumku xukumka isagaa uga shabah badan waxyaalihii kale fa huwa bidalaalati calayhi awlaa inuu ina tilmaamo ina tusiyo ay isagaa keyrkii ama waxyaalihii kale kaga mudan wataasi tii sagaalaad wejkii sagaalaad baan u jeedaa an takuuna inay noqoto weeye ixdaahumaa midkaani mansuusan calayha mid naski kuba yimi walukhraa ta kalena hayra mansuusin calayha mid aan nas kuba iman oo eg laba cilaa meeshii la kala wataa mid naskibaaba kuba yimi oo waxa weeyaan dee waaba tan min ajri iyo ama alfaadihii dee naska uu kuba iman jiray midna waa cilo mustanbado ah oo lala soo baxay oo ijtihaad kuba timi marka maxay noqonaysaa waana iska hor yimaadeen falcilaة اlmansuuصu calayha cilada naska uu kuba yimi baa awlaa mudan oo horeynaysa lianna nasa aqwa min اlistinbaad naska ayaa ka xoog badan istinbaadka wاlcaashiru waa arin aad u waadixay la tahay wاlcaashiru wejka tobnaad an takuuna inay noqoto weeye ixdaahumaa mid ahaani ihbaatan waa mid wax sugaysa wاlأkhraa ta kalena nafyan nafyi bay tahay horeyna usoo maray xaggii adiladaba haddii daliil muhbita iyo daliil naafiya ay kulmaan muhbitkaa la horreysin jiro oo kii inoogu soo celiyey kan muhbitka macahu ziyaadat cilmi imakan eeg ila waa wafi waxa weeyaan sugan oo waxaani e wafi muhbata ayuu ruux ciladii kaba dhigay ama ruux mujtahidi midkii kalena wax cadamiya ayuu cilo kaba dhigay cadamka khilaafaaba soo aynu ku soo maray ah barhkood wasfi cadamiyi cilo ma noqon kara allahuma haddaan xukm cadamiya aanu wasfi loogaba dhigayn ama cilo loogaba dhigahayn haddii haddaba markaa midna wasfigaas hubuutigaa yahay midna wasfigan cadamigaa uu yahay oo labadaa cilo lala kala yimaado mid kastaaba geesi uu xukumkiisa iyo faracan uga daliishanayo laba xukum oo kala duwanna way kaba ratimayaan faalibaatu ihbaatka awlaa mudnaanayo mudnaanta leh lianna nafya nafyigu mukhtalafun fii kownihi cilatan wuxuu hadduu cadami yahay ama nafyi yahay inuu cilaba uu noqdo horeyna u soo marnaye waaba laysku khilaafsan yahay taasi waa iyadu waa mid oo waa arrin kaleu sii raaciyo wejkan uu raaciyey aw takuuna amase inay noqoto ixdaahumaa mid ahaani sifatan sifo walukhraa ta kalena isman waa halkii aynu soo maray ama ismi jaamida ama laqabka aynu kuba soo maray fa sifatu sifada awlaa mudan oo maalan maxay tana tahay waa umuuro aynu horena usoo yar aragno inaan dee cillo aanay noqon karayn ismiga laqabka iyo waxyaalahaasi labadan midi imika khamradii ka soo qaad midi isagu wuxuu ihi shiddada mudribada ayaa ku sugan oo hadhowna uu faracana waan ka helaynaa midna wuxuu ku cileeyey ismi jaamido wuxuu ihi waxaan dee cilladiisu waa maxay waa inuu khamro yahay magaciinbuu soo qaato waxan waa khamra ayuunbuu yidhi midi markaa cilladii wuxuu ka dhigay sifadan aynu markaas iskaarkii shiddadan mudribada ee isagii kuba sugan ee hadhow farac kale aan ka helayno kana magacii unbaabu xukumkii kuba xidhay oo waxani waa xaaraam oo wuxuu xaaraamba u yahay waa inuu khamro yahay intaasubuu kaba dhigay dee kaa isagu sifada aynay sifaynta badan axkaam ay kaba ratimaysa asmaadan iyo alqaabtan iyo waxyaalaha ay laqabka yidhaahaan waa jaamidkaa axkaam saas laguma xidhoo sharcigiiyo xaggiisa dee waxyaala axkaam kuma tacaluqiyo ama kama tartiibiyo haddaba kaa isagu sifada ayaa fa sifatu awlaa wey lanna min annaasi man qaala dadka waxaa kaba mida ku yidhi ina alisma ismigan jaamidkaa ama laqabka laa yajuusu ma banaano an yakuuna cilatan cillaba inuu noqdo sababto xikmadii dee xukumkani ugaba ratimi lahaa baanu kulansanayn halka wasfigaasi xikmadan munaasibka waa xukumkan inuu ka ratimo uu kulansanayo والحادي caشر وجka كoob iyo tobنaad أن تaكuنa inay نoqoto weeye إحdاaهma mid ahaani أقلa أوصاaفan أقلa mid uga yarta kale أوصاaفan xagga صفaaتka ay leedahay iyo أجزاada ay kaba kooban tahay والأخرى ta kalena أكثara mid uga badan أوصاaفan xagga أوصاaفka oo mثaلا waa laba cilo un mid waxay leedahay أكثar min وصف awsaafteedan ama ajzaadeedii baaba tacaduday say nagoo nidhaa qatli camdi cudwaan oo dee bal maalan min mukaafi waxyaala ay isuma geyno iyo mid intaa ka yaro awsaafta ay kaba kooban tahay ba awsaaf intaa ka kooban cilo aan kaba dhignay fa min asxaabina asxaabteena waxaa ka mida man qaala ku yihi alqaliilatu lawsaafi ta awsaafteedu yartay awla waayo inta badan ictiraadka ku imanaya kolkol qaybaheeda wax laga saari karo wax la ifsaadin karo ayaa bal maalan dee ka yar tan awsaafteedu ay badan tahay liannaha aslamu xagga marka la eego ictiraad iyo wax qanxi ayay uga badbaado badan tahay ومن أصحاaبنا mن قال mا kaثuرaت أwsaaفu kay أwsaaفtiisu badantayba أwlى mudan oo لأنa أكثaر مشhaaبaهaةa laase asalkeedii oo أwsaaفtaasoo dhan wada lahaa ayay xagga مشhaabahada ay shabahaysa ugaba sii badan tahay bal taasna waa wجه وجuه تarجيح walow dee aragtidu ay kala duwan tahay والثاني caشhaرة أn تakuنa inay noqoto weeye إحdاaهmaa midkood أكثara mid u badan فuruuعan xagga فuruuعda min الأخرى ta kale maxay tana tahay kale furuucda markan dhaweyna waa ti aan soo arkayna halkii tacaarudka baabka hortiibe ee laba cilo ayaa la kala wataa labadan cilo mid ahaan furuucda ka soo baxaysa ee kaba ratimaysa ayaa dee waxa weeyaan cilo aan ka helayno ciladiun aan kaba helayno ayaa tii kale kaba badan tii kale kaba badan oo haddii bal maalan dee madcuum aan idhaahno inta dee markaa madcuumune wasfigaasi ku rumoobayo iyo markaan makiil la idhaahno wasfigaa makiilnimo inta lamiiseen kaba helayno inta waa waxyaalihii furuucdan imika la sheegayo haddaba midkood baa marka la eego furuucda ku xidhnaanaysa ee markaan cillada taa ka dhigna inoo soo baxaysa ee masaa'il kale furuucaan haleeshiinayno ayaa ka badan tii kale wixii kaba soo baxayay suuradaasoo kale markaa waxay barhkood yidhaaheen famin asxaabina man qaala ma kaurat furuucuha awlaa liannaha akaru faa'iidatan xagga faa'iidada iyadaa tii kale ugaba badan wa minhum man qaala humaa sawaa maya waa isla miduno waxaan eegaynaa un ciladan iyo sixadeeda inay mid jirto tahay iyo inaad dee taas baaba la eegi والثالثة caشhaرة أn تakuنa inay tahay weeye إحdاaهmaa متacadiyaةa mid ahaani mid متacadiye ah والأخرى waaqifaةa hore uga soo cabira cibaaradan aynu soo aragnay soona sharaxnay kuwa kalena waa tay qaasiro kaba cabiraan oo maxay tahay laba cilaa la kala wataa dee waxaana laba asl bay kasoo kala jeedaan bal mثalا ama asl keliyaabay dee ka wada yimaadeen mid ahaani waa cilo mutacadiye oo meelo kalena waan ka helaynaa midna meeshaas mooyaane meel kale maboo dhaafsanoo lagama helayo ee waa tii aynu xataa hadalkii ka taagnaa cilo miyay noqon kartaa waxma cilo ma laga dhigi karaa mid qaasira ah shardiga markaynu cilo la sugayo ee la leeyahay waxaan cilo weeye ma shardigiisu inay dee mutacadiye noqotaa mise cilo qaasira wax waa lagu cilayn karaa bal waan soo aragnay in wax lagu cilayn karo walow aanay maxal qiyaas marka ahayn oo dee iyadaynay kol haddaanay halkaa mooye meel kale aynaan ka helayn qiyaas markaa ma gelayse laakiin meesheeda waan ku cilayn karnaa fawaaid ay leedahayna taa horan usoo sheegnay bal tacliimka caynkaasi ee laakiin markaynu tarjiix u baahano falmutacadiyatu awlaa taa iyadu mutacadiyada ah een meesheeda ku koobnayne meel kalena aan ka helaynaad ka horeynaysa liannahaa mujmacun calaa sixatiha cilo saxiixa inay tahay waa wax lagu ijmaacsan yahay walwaaqifatu tan qaasiradiina mukhtalafun fii sixatiha sixadeeda waa laisku khilaafay kitaabkaynu kusoo aragnay taa waraabic casharati afariyo tobnaad an takuuna inay noqoto weeye waa raabic cashar waa mee wejkii afariyo tobnaad ee awjuuhda tarjiixa kaba midi an takuuna inay tahay ixdaahumaa ixda alcilatayn labadan cilo istacaaruday mid ahaani tadaridu watancakisu waa mid mudarida ibtiraad taamalaho ujeedadu waa cila mudarida wa muncakisa xaylatay nagama dheerayn waliba waan ku yar celcelinay marar kala duwan ibtiraad iyo incinkaas waxa loogama jeedo haddii aan dee imikana dib ugu yar laabana cilada mudaridadiihi waxay noqonaysaa ta iyada wujuudkeeda helitaankeedan aan helayna uu laasimsanayo keenayo wujuud alxukm had iyo goor ay islaazimayaan oo kulamaa wujidat wujida alxukmu taas baa mudarida laydhaah tadariduna markaa mafcilkuna waa taas muncakisaduna san horeba usoo maray adamkeeda iyo iyadoo la waayaa wuxuu keenayaa laasimsanaya in xukunkii la waayo oo waxa weeyaan waa kulamaa cudimat cudima alxukmu mar kastoo iyadii la waayo xukunkii baa la waaya ee waana in kolley ciladana waaba arrintii ugu dee markaa loo eegayay barhkoodna shardiga kaba dhigeen inay mudarida muncakisa noqoto ujeeddadu xagga marka la eego hubuudka iyo xagga marka la eego cadamkaba xukumkan had iyo goor ay wada socdaan ay islaazimayaan cila waa taas walukrata kalena tadaridu waa mudaridown waa tii aynu soo marayna abubakr sayrafi oo xataa taa kuba tegayo isaguna sheekhu waa diidanaaba in wasfi dardi uun ujeeddadu mulaasama xagga hubuud uun in la yidhaaho ciladii waan aragnaayo oo intay joogtayba xukumkii waa joogay laakiin jaanibkii kale ma jirto waa ibtiraadun walaa tancakisu laakiin ma cagsoomayso kow kol baan helaynaa takhalufkii aynu helaynaa iyadoo ciladii meesha ka baxdo xukunkii haddana joogo uun marka cilo saasay iska hor yimaadeen labadaa cilaa meesha iscaaridsan falatii tii tadaridu watancakisu labadii wejba aan keenayna labadii mulaazamo ee idiraadkaasa ciladna shardigeedaabaa de inay mudarido noqoto ee idiraadka iyo incikaaska aan ka wada helay ayaa awlaa horeynaysa lianna alcagsa cagsigu cagsigu waa almulaazama fi hubuut marka ciladii la waayo xukumkiina in la waayaya dliil wuxuu dliil u yahay alى صati alى صaة اcilai cilada صxadeeda bilaa khilaafin khilaafli wdardu dardiga oo kale oo kulamaa wujida waصf wujida اxukmu in la yidhaaho laakiin jaanibkii kale aan la hadal qaadin ama jaanibkii kale aanu jirin dardigaa keliya mulaazamo xagga hubuutkuna ay iska laasimaani laysa bdliilin laysa bdliili calىa صxaة اcilai way dliil uma aha cilada صxadeeda calىa qowl اakari horena waynu soo maray abubakr sarif baa qabo sheekuna waa kii la qowlkaa radinayey aynu hore usoo aragnay kitaabka wاlkhaamisu balka شhanaad صafxadan baan ku dayn ah wاlkhaamisa cashara wejkii شhan iyo tobnaad an takuuna inay tahay weeye ixdaahumaa mid ahaani taqtadii mid keenaysa اxtiyaaطan اxtiyaad bay keeni fii fardin farad lixdii واأرى t kalena laa تqتضي ma keenayso الاحتiيaaط احتiيaaطkaa ma keenayso فaltي ti تqتضي keenaysa الاحتiيaaط احتiيaaطka keenaysa ayaa أwlىa mudan لأنahaa waa iyadaa أصلم marka la eego xagga kaba badbaado uba badbaado badan في الموجل waxaan dee wax waajibinayay oo ama k adilada iyaduna kuba soo maray haddii daliil ixtiyaad ku sugan yahay uu meeshu yimaado iyo daliil kaloon ixtiyaadkaasi ku sugnayn ee ka ixtiyaadku ku sugan yihi baa la horreysiin jiray imika halkan wuxuu ina leeyahay waa tii uun xataa wejka lixiyo tobnaadna waa saas oo kaleo wax xaadir ama wax xarimaya iyo mid wax banaynaya hadday kulmaan kaxarimaya la hordhaysiin jiray saan halkaaba kusoo marray imakana cilladii way noo dambaysaa lakiin casharka ka dambeeyey taasi noogaba bilaabmi haddii ala idhaahe waxay arrintu tahay meeshii farac baaba meeshii yaalla la isku haysto dee bal maalan daliilkii iyo xukumkii wuxuu yahay labadii shaksi ee isku munaadaroonaya meeshan milic wasfi ama ciluu laba yimi keen ixtiyaad ku sugan yahay ka kalena wuxuu la yimi wasfi ama cilo aan ixtiyaad ku sugnayn haddii bal maalan mid wasfigiisa la qaato oo xukumkii kaasi keenaya la siiyo dee arrintani waaba farad la ilaaliyey oo kale bal hadduu waxani faradba noqday iyo ixtiyaadkiibaa ku sugnaan kalena kuma sugnaa kaa ixtiyaadku ku sugan yahay waayo dee kolley shubahaduna had iyo goor waa laga dheeraadaa ayaa meeshii imanaya maalan markaas bal haddaan eegno oon labsigii bal dee waa masale kolley iska macruufa madhabahuna ay ku kala tegsan yihiin lakiin mihaal baan usoo qaataa mihaalkana waxaa la yidhaha ama usoo qaadanaya mihaalkana waxaa la yidhaahaba dee waa kolley oo shay juz-i o wax si guud lagu caddaynayo mihaalada lama bushiyo oo haddii wuxuu mihaalba yahay iidaax baa looga jeedaa in suuradii lagu fahmaa looga jeeda lama odhanayo dee marka horeba ma arkan dee sidaas ma jirin iyo ama masaladu khilaaf bay leedo amhilada lama bushiyo washaأnu llah yuctaradu اlmihaalu id kafaa fiihi اlfard wاlاxtimaal waayo waxaa ku filan calى sabiil اfard calى sabiil اxtimaal wixii la caddeeyaa bal masalan labsigii haddaan soo qaadno dumarka oo kale oon idhaahno weysada naaqadkeedii oo aynu doonno inaan cilayno oo lagu cileeyo waa taabasho nafteeda uun midna uu ku cileeyo ciladiisu ay tahay waa labsi bishahwa markaa meeshii maxaa soo baxaya dee ruuxiina ay taabasho kaba dhacdo oo masaladaa maxay noqonaysaa haddii aan labsi uun qaadano dee markaa labsigii naaqid aan kaba dhigno oon labsi uun qaadano bal masalan oo midi uu leeyahay labsigii un waxay ka dhigantay taabasho dhammaanteed weyse way jebinaysaa waxaa waajibah marka waa ixtiyaa fii fardin waxaa waajiba in laga weysaysto kii kale yidhi waa labsi bishahwa waa ruuxu hadduu shahwo u taabto uun ee marka kale kama jabanayo iyado bal maalan waxay noqonaysaa in dee labsigii oo dhacay aan laga weysaysanoon meesha iman marka hadday masaladii inoogu kulmaan tan mid waxa weeyaan waa arrintiina waa waajib iyo waajib ma aha ayaa meeshii timi ixtiyaad fi fardi baa soo galay inba midi ay keenayso labsi dhammaanti inuu weysadii jebiyo ta kalena labsigii bishaawa inuu jebiyo ixtiyaad arrinkiina uu meel noqonayo in la weysaystaa waa waajib midna waxaa ka dhalanaysa in la weysaystaa dee suurooyinka qaarkood inaanay waajib noqon ixtiyaadkii wuxuu ku sugan yahay oo xaggii weliba shay farada ixtiyaati uu kuba sugan yahay dee tan keenaya mudlaqa labsi oo kaloo la qaato oo sababta ugu sugan yahay waxa weeyaan bal hadduu waxani waajiba yahay san dee ciladani keenayso oo ruuxu uu la yimaada ixtiyaad ahaan waajibkii waa sameeyey haddii aanu waajibba ahayna ixtiyaad buu laba yimi laakiin oo labada amarba ee waajibkoo la gutiyay iyadoo ixtiyaad lala yimaadaa xagga cibaadaadka maxmuud bay ku yihin laakiin bal arrinkii haddii ta kale la qaato waxaa suurtagala iyadoo bal taa haddii aan waxa weeyaan dee waajib uu jiray inuu ruuxu uu kaba tago ama meeshii dee waxaan ixtiyaad kuba sugnayn uu laba yimaado markaa bal waxa ay tahay un laba cidloo midna ixtiyaad midi keenayso midna ixtiyaad aanay keenayn ixtiyaad fardi buu kaba cabira hadday meeshii kulmaan waxaa la horraysiinaya taa ixtiyaadku uu kuba sugan yahay ayaa la horraysiinaya had iyo goorna dee waa umuuro markay noqoto wixii shubha ay kaba imanayso o dhan ka tagiisa lagaba tagaa ixtiyaadkiibuu ahaa dacmaa yariibuka ilaa maa laa yariibuka baa jiray marka wixii de adigu baab ixtiyaadi kollay noocan buu noqonaya kii kale uu ka horeynaya wallahu subxaana watacala aclam aclam
والسادس عشر معنى وجهi لحyo تبناad أن تكuنa inay tahay weeye xidاaهmaa labada cilo mid ahaan ee iska hor yimi ama اstacaaruday تqتضي mid keenaysa الxضر maنci ama تaxriim keeni والأخرى ta kalena تqتضي ay keenayso oo الإباaحaةa إباaحة ay keenayso oo bal تacaarudkii meelihii ama awjuhdii uu kaba imanayay ee hadhowna dee tarjiix u baahnayd ayaa waxaa kaba mid oo wejkii lixiyo tobnaad uu ka dhigay inay laba cilo meesha ay jiraan oo dee imaka laba asal ayaabay dee cilooyinkoodii yihiin
laakiin dee waxay ku kulmayaan baa jira ama asal keliyaabay dee waxa weeyaan awsaaftan aan ka wada helay cilladan iyo cilladan ka mid ahaan iyadu waxay keenaysaa taxriim bay keenaysaa ta kalena waxay keenaysaa ibaaxay keenaysaa ee markaa faracan almutanaasacu calayhi ama faracan laygu dee arrinkiisa loo baahan yaha ama in la xukmiyo xukum la siiyo ayaa wasfi midi ahaan waxay keenaysaa inuu xaaraam yahay midna waxay keenaysaa inuu xalaal yahay bay keeni fa min asxaabina asxaabteenna waxaa ka mida man qaala ku yidhi humaa sawaaun waa isla mid oo dee ibaaxaduna waa daliil sharciya ama xukum sharciyay noqon taxriimkuna waa xukum sharciya un dee haddii bal maalan taxriim ay maalan shay xalaala taxriimkeed uu darar iyo dhib leeyahay shay mubaax ahaa isagana meeya oo sidiisa ahaa kaasoo la tamey waxaan u jeeda haddii marka horeba shay dee xaraam ahaa oo la banaystaa uu dhib keenayo dee shay mubaaxa oo xaraam laga dhigaana ina ilaah baa subxaana watacaala taasna ay dee tashriiciisa iyo xukunkiisuun tahay oo cid kale ma laha eh iyadna dhibteeduu leeyahay saa daraaddeed imaka way siman yihiin bay leeyihinoo umuurahaasun kuma kala raajix yeelayno wa minhum man qaala waxaa kaba mida ku yidhi in alatiita taqtadii keenaysa alxadra mancinta keenaysa awlaa mudan taas baa horeynaysa oo la horreysiinayaa maxay tahay shalayba casharka inoogu jirtay ixtiyaadkii xagga faradka iyo kayrkiie liannaha axwadu iyadaa xagga ixtiyaadka badan oo ruuxu shay mubaaxo uu ka tegey oon la iman wax ku dhaafayaa ma jiraan laakiin shay xaaraamuu kuba dhacay ismi baa uga imanayao dhiiranida ama ku dhicitaanka shaygii maxduurkaa lagu dhaca ismi buu leeyahy laakiin shay mubaaxoo lagaba tago wax ismi oo ka imanayaa ma jirto taas baa waxay keenaysaa in xadriga la horreysiiyo kollay horena halkii hore ee akhbaarta iyo ama adilada sida loo kala horreysiinayo tarjiixeeda uu sheekhu inoogu soo horreysiiyey meelihii ugu dambeeyaabay ahayd macnahana waa inoogu yimi marka waxa ay tahay guud ahaanna dee waana say ixtiyaadku ku sugan yahay oo haddii bal wax laysku qabto oo tacaarud uu yimaado waa xaraam iyo waa xalaal dee maxaa ruuxa mu'minka shaanigii yahay waxaa inuu ka dheeraado oo dacmaa yariibuka ilaa maa laa yariibuk wixii haddii bal aan gees aanay u dhicin shubha meeshii iman ishtibaah baa iman ruuxa mu'minkaana dee waa kaas ay ahaydba in ruuxa isagu dee shubhada ku dhacaya aan ka dheeraanayn inuu xaaraamtii marka dambe kuba dhacayo xadiidka uu kuba yimi dee ruuxii isagu kale ee shubhadaa iska ilaaliyaane diintiisi iyo cirdigiisiba inay u badbaadayaan marka markay kastoo xaaraam iyo xalaal ay kulmaanna jaanibka xaaraamta la raajax yeelaa haddii dee wuxuu bal maalan xaaraamtu ay kaba imanaysaa dee daliilkeedu wax dee waanu ahaynun wax aan dee daliil ahaan lagu tirin karin oon xujo noqon karin aanu noqon bal markaa waxa ay tahay un wixii keenayay taxriim ee cillo ahaa iyo mid kaloo ka soo horjeedo taxliil keenaysa hadday meeshii ku kulmaan waxaa tarjiixu noqonayaa waxa weeyaan haddii bal cilladan dee taxriimka keenaysaa cillo burtay ay tahay oo qawaadixdii mid kamida lagu buriyo taa meesha way ka baxday laakiin markay cillo saxiixa a tahay baabkan aan ku jirnana waa cillooyinkii sugnaaday weeye waa cillooyinkii ka nabadgalay wax ifsaadiye ka nabadgalay laakiin iyagii istacaaruday sida adiladii intay inoo wada sugnaatay laba xadiis oo inoo wada suganoo iska hor yimi oo kale taas weeyaanoo waxaa la horreysiinayaa jaanibkii taxriimka wasaabic cashara kii wejkii toddobiyo tobnaad an yatakuuna inay noqoto weeye ixdaahumaa labadan cillo mid ahaani taqtadii mid keenaysa annaqla naqlin keenaysa min alasli asalkii wax laga naqliyo oo ila sharci sharciga loo soo naqliyo walukhraa ta kalena taqtadii waxay keenaysaa albaqaa'a baaqinimo lagu baaqi noqdo cala alasli asalkii lagu baaqi noqdo horeynu iyaga tanna xaggaa u soo aragnay asalka wuxuu u jeedaa dee bal intaan sharciguba ama aan wax dee sharcigu iman ama aan waxaan dee xukum xagga sharciyo u yimi oo la siiyey aanu jirin istisxaabkiina waa inoo dambeeyaaye waa xaaladiisii hore oo ah baraa-adii asliyada ahayd inuu ku baaqi yahay oo wixii bal maalan xagga sharciga aan laynagu waajibin imankaas shan salaadood baan ognay salaad lixaad oo kale ee waxa weeye sharciga xaggiisa wax daliiloo waajibiyey ma jirto marka maxay baaqi ku tahay asalkii hore oo ruuxa wax laasimaya inaanay jirin oo dimadiisu ay taa beri ka tahay tii bay baaqi ku tahay mar markaa haddii daliil yimaado keenaya waxaa la odhanayaa daliilkaasi waa naaqil oo asalkiibu wax ka naqliyey haddii dee meeshii aanu jirin wax daliilina asalkiibay baaqi ku tahayoo waxaana jirta marka dee nas la waaye ijmaac la waaye qiyaas la waaye wax loo xujaysto xukunkan la waayo waata waxaa loo laabmaa istisxaabkii oo xaaladiisii hore maxay ahayd ashyaada markii hore qabla xukmi sharci maxaa arrintoodu ahayd siiba baa lagu daayaa marka asalkiiba markaa taas baaqi lagu yahy waxna kollay asalkiibuu ka naqlinaya haddaba haddii laba daliil ay kulmaan horeba waan usoo aragnay midi naqli keenayo midna asalkii in lagu baaqi noqdo waxaa dambeeyey kolley ama dee meesha raajixa kan xukumka sharcigae ziyaadada aynoo waajibinaya ina kaa hore xukum la-aantiibuu meeshii ku daynayaaye kaas baa keenaya oo xataa waxyaalahay ku kala raajix yeeleen bal xagga markaynaan eegin quwada iyo sanadka iyo ama ciddii tasxiixisay ee aan baabkan eegno mawduuca iyo macnaha xadiidkii ahaa min masadakarahu falyatawadda iyo xadiidkii ahaa hal huwa ilaa badcatu minka kan isagu le dakarkii ha laga weysaysto dee asalkiisii ayuu yahay naaqil oo ka naqlinaya asalkii oo xukum sharci oo cusub oo uu faa'iidaynayaa jirta kale isagu badco adigaa xubin adiga kaamida mooye wax kale miyuu yahayna intii aan iman ka weysaysta haddaa dakarkiina taabataan aanay iman ama ruuxii taabtaa ha ka weysaysta aanay iman dee asalku wuxuu ahaa inaanu xubnaha jirhka uun ka mida yahay oo aan laga weysaysanahayn oo sida xubnaha kaleba aan wax daliilo taabashadeeda leidhi ka weysaysta aanay u iman ay asalkii baaqi ugu yihiin ayuu isna asalkiibuu baaqi kuba ahaa kani waa naaqiloo wuxuu ka naqliyay asalkii oo xukum sharci oo cusub oo meesha soo kordhay baa jirta haddaba labadoodii markay iscaarideen mid asalkii un waafaqsan iyo mid ka duwan kii asalka ka dunaabaaba xaggii rujxaantii yeeshay ee isagii dee inoo faa'iideynaya xukum sharciya taasi markaa xukum sharciya oo cusub uu faa'iideynayay may jirin weeye tanna waa taasoo kaleo cillo keenaysa dee in meeshii faracan aan ka helayno ee asalna kolley way kuba sugnayde keenaysa in xukun cusubo oo dee axkaamtii sharcigaa aan siino taas oo imika ay asalkii ayay cilladani wax ka naqlinaysaa ee xukun sharciga meeshii ay sugaysa iyo cillo kaloo keenaysa inaan dee xaalada wax isbedeli jirin asalkii hore lagu baaqi yahay bara-adii asliyada ahayd meesha ay taalo si haddii qabla aam qabla alxukmi sharci arrintu ay ahayd un baaqi ay ku tahay meesha ay isku caaridaan waxaan horraysiinaynaa kan isagu keenaya naqliga keenaya oo wuxuu yihi fanaaqilatu awlaa cilada naaqilada ayaa ka mudanta kale waa horesan beeka adilada kaleba ugu soo aragnay wa min asxaabina asxaabteenna waxaa ka mida man qaala almubqiyatu awlaa tan iyadu asalkii waafaqsan ee wax baaqi yeelaysaa mudan waalawalu asaxu qowlka hore asixo badan lianna anaaqilata tan iyadu naaqiladihi tufiidu xukman sharciyan taa kale see ifaado xukm sharci jaanibkaa ma jiro waathaamina cashara wejkii sideed iyo tobnaad an takuuna inay tahay weeye ixdaahumaa mid ahaani tuujibu mid waajibinaysa xaddan xad bay waajibinaysaa aduwa xad bay keenaysaa weeye walukhraa ta kalena tusqidhu way ridaysaa waa wej aw amase ixdaahumaa labadan cilo ee iska hor yimi mid ahaani tuujibu waxay waajibin ama ay keenaysaa alcidqa xorayn walukhraa ta kalena tusqidhu cidqigii bay ridaysaa oo de waxa weeyaan ujeeddadu cidqi ma keenayso bal hadday tahay sharaxa kitaabka adugu aan leenahayn waa kitaab labaad unoo dee sharxu lumac ku magacaaban oo dee abwaabta ay wadaagsadaan laakiin sharax wixii aan u naqaanay kolley tii ma ahayn haddii aan eegno wejkan uu kala saaray oo laba wej buu ka kala dhigay oo laba tiro kala haysa ama laba raqab kala leh mid wuxuu kaba dhigay ta hore ee xadda iyo xadda riditaankeeda wej gaaran ah oo u kala saaro midba gaar buu ugaba hadle wuxuu kaba dhigay cidqiga iyo ta kale tarjiixoodna uu kala duwan yahay markasan isugu duuduubay jaanib keliya tarjiixu ma aha ee midba wej gaara ayaa la raajax yeelaa saan sheegi doono imaka uu isu keen duuduubay macnuhu waa maxayna cilaa soo aroortay ciladii waa cilo sharciye oo inoo sugan oo inoo dee sugnaatay oo dee asal baanay ciladiisii tahay maxaana ciladaas dee kollayna waa meesha waxaan hub cillo qaasira mahay waa cillo mutacadiyaa farac baa jirta aan ciladii ka helayno xukunkiisiina xukunkan la ysku haystaba uu yahay markaa ciladaasi jaanibkaa ay dee ka shamlinaysa markaan eegno faracan waxay keenaysaa xad bay keenaysaa in xad meeshan xad oo dee axkaamtii shareecadii kaa mida way keenaysaadu maaha xaddi way sugnaatay ee ruuxii waa lagu fulinayaa taas imika ujeeddadu maaha ee dee waxay imika faracan markaan haleeshiino asalkan cilladu ay ka soo jeedo asalkaasi wuxuu aha wax xadi ka timaado haddii dee lagu dhaco xadi ay ka laasimto markaa kanna iyadii buu la mid noqonayaayo dee waxaa ka laasimaysa xad baa ka laasimaysa hadhow shaksiga markay noqoto kuba dhacay dee iyada isbaatkeedii sugitaankii xaddii bal maala ama fulintii maya xaddaa lagu fulinaya iyo bal umuurahaasi mar dambay noqonayaane ee waa xagga waxani inuu yahay waxyaalihii xuduuddu ka imanaysay maalan zinadii dee xad bay leedahay oo kale waana shareeco qur'aankii baa inoo caddeeyey xadiidkii baa inoo caddeeyey xaddii bal maalan kollay dee cilladiisiina waa wax macruuf oo cilladii xaddaa waajibinaysayna ee zinada ahaydna waa wax macruuf oo xad baa ka laasima meeshii maxaa yaalla faraci aan kaba dhigayna liwaadkii oo kale xadi miyay ka waajibaysaa mise kama waajibayso taas baa meesha nisaacuna taasuu imanaya dee marka taa hore un la yidhaaho waaba dee waxa weeye in ciladii taas ee laga dhigayay faraj dee farji aan ruuxi uga banaanayn ilaajkii oo kale ama ilaaj ulxashafa dee farjiga aan ruuxaa nikaax iyo waxyaale u hayn tanna waa cilo lagaba helayo haddii aan taa nidhaahno dee kana waa farji unbaa laga cabiriba ee waa inay liwaadkuna uu xad keenayo oo ruuxii ku dhaco la xadayo bal hadday meesha cilo labaad ay jirto dee culimada qaar le waxa weeyaan waxaan mujtaham aho waa taas oo kaleo dee tacziir iyo waxyaalo kale mooyaane in xaddi bal xaddaa imanaysa waa tan awjuha iskuba khilaafaan ee le bal maalan tacziir mooyaane xaddi kama laasimayso iyaga ciladoodiina ay eegeenna dee halkan xaddi kuma sugnaanayso marka labadii cilo midi xad bay keeni in meeshani ay ka dhalato midna xad ma keenayso waana istacaarudeen maxal keliyaanay ku kulmayaan seebaa markaa arrintu ay noqodo taasi waa midkeebaa see loo kala raajix yeelaya ama ta labaade uu sheegaya arrinta labaade aw ixdaahumaa tuujib cudqa tuujib lcudqa walukra tusqidu iyadna waxa weeyaanuun bal maalan waa cilo dee inoo sugnaatay oo cilo sharciya oo markaa wax burinaya aanay jirin oo dee saasna waa asal ciladii ayaa waxay keenaysaa ee camalka caynkan ah haddii dee bal maalan in cidqi ka imanayo xoreyn wax la xoreeya ay kaba imanayso cillo kalea meeshii jirto oo caariday oo ah inaan cidqi ka imanahayn maha ruux in la addoomaynayo maha addoonnimo lagu sugayo ee waa inaanay tani camalka caynkani ama waxaasi aanu cidqi keenahayn oo cidqi ka dhalanahayn midna cidqi baa ka dhalanayoo kale waxaanay dee farac keliyo wixii ay noogu kulmayaan baa jira waana faracan dee labadii shaksi ee markaa masalada wada eegayay aanay isku aragti ka ahaynee midi leeyahay may cidqi baa waxani keenaya oo cidqi buu keenaya midna ma keenaya leeyahay oo kale way istacaarudeen xukumku muxuu noqon taas bay labada suuro horta tahay tuujibu xaddan walukhraa tusqidu aw ixdaahumaa tuujib lcudqa wlukraa tusqidu xaggii tarjiixii inooma sheegino wuxuu ihi fa min annaasi dadka waxaa ka mid a man qaala ku yidhi ina daalika waa arrinkan madkuurkaa u celi madkuur ahaan oo waa waxaa xad haddii dee ciladaa xadda keenaysa iyo tan aan keenahayn iyo tan cidqiga keenaysa iyo tan aan keenahayn waa arrinka caynkan iyo tacaarudka caynkana ama kulanka halkan ay labada xaalo ay kuba kulmaan yurajaxu bihi waxbaa lagu kala raajix yeelaa imanka kayfiyadii tarjiixu uu dhacayay inooma sheegin waxbaa lagu kala raajix yeelayaa buuhi oo markaa sharaxana kolley arrintiisu way kay bayaansanay tan oo bal maalan xagga xadda markaan eegniyo isqaadkeeda iyadaa waxa weeye ee qolooyinkan barhkood waa tarjiix baabkii maaha ayuu inoo odhan doonaa macno way siman yihiin weeye kuwaasoo looma kala raajix yeelayo ee markaan idhaahno tarjiix baa meeshii imanaya xadda sugitaankeedii bay kala mid dhigayaan xad la fulinayo oo kale xadda marka la fulinayana dee hadday shubha meeshii timaado waa la yska dayn jiro idra'u lxuduuda bishubuhaat waa tii ahaydba xuduudda waxaa ku daafacdaan shubuhaadkiioo xadda marka la ogo oo mar aan shubha jirin hadday shubha u meesha imanayso xaddii baa laga tagaa haddaba in arrinkuna imika xad la fulinaya maahayne waa camalkani xad ma keenaya ama ficilkani mise ma keenaye tan bay kala mid dhigeenoo waxay leeyihin markaa maxaa la horraysiinayaa isqaadulxaddi baa la horraysiinaya saa dee marka la fulinayaba hadday shubha jirto loo ridayey ayaa halkanna dee inay wax kaloo caaridayaa jire jaanibkan ah inaanay xad markaa waxaan ka iman ayaa la horraysiin taasi waa mid waatan amaa xaggan cidqiga iyo cidqi la-aanta ee cidqigu waa ka xoog badan yahay kan kale shareecaduna aad bay tan dee marka la eego tashawufkooda iyo tadalluceedu waa badan yahay waa tan acmaalo kala duwanna cidqi bal maalan kafaaradiisi iyo waxyaalo kaba dhigtay dadkana aad u tarkiibisay waxa weeye bal markaa in cidqigii oo markaa la sugo halkan xornimo uu waxani keeno ayaa markaa raajaxaantii yeelanaysa oo ka raajaxsanaanaysa inaanu waxaani cidqi keenin marka waxay noqotay xagga xaddana waa riditaanka isqaadka ayaa rujxaanta leh xagga cidqigana iijaabulcidqiga ayaa yaa rujxaanta yeelanayo walow isuu keen duuduubay marka tarjiixoodu waa kala duwan yihi kolle sharxiisna taasi waa ku caddaan marka wuxuu yihi man qaala ina dalika yurajibxi wa ina alxadda xaddi waa taa dee arrinkan aan sheegee mabniy calى dari wuxuu ku binaysan yihi daaficid la daafico oo inta la ridi karayo taas oo bal waatan dee ruuxii isagoo qiranaya wax tacriidkii iyo rasuulkii ilaahay ninkii uu yimeeyey lahaa waa zinaystay lacalaka qabalta lacalaka amasta lacalaka labal taas uu lahaa lacalaka faakadta bal inuu inuu hadduu markaa idhahaa dee iska socay haydba oo bal maalan dee waana la faray oo dadkii iyagu fulinaya xuduuddaas wixii shubha inay ku daafacaan baaba la faray haddaba xaggii dar-i bay ku binaysan tahay markaa maxaa jirta in wal taasi waa mid walisqaadu rididan xadda la ridayo iyo walcidqu cidqiganna cala atakmiil waliqaac isaga in la buuxiyo oo la rido ayay waxa weeya ku binaysayn markaa xaggan cidqigana ama cidqiga horeyn oo la raajax yeeli xagga xaddana isqaadka la ridayo xadda ayaa la hororeysiinaya taasi waa mid waa qowlkaa ay dee marka la yidhaha tarjiix baa ka imanaya sida la yeelayo wa minhum man qaala ku yidhi baa kaba mida inahu laa yurajix bihi maya kan lama kala raajax yeelayo lianna iijaab alxaddi xad oo la waajibiyo waa isqaadow riitaankii iyo walcidqa xoraynta iyo wariqa riqinimadu fii xukmi sharci sawaan way siman yihin oo waa isku mid bal qowlka tarjiix markaynuu kacno saasaa loo kala raajax yeelaya wataasi cashara wejkii sagaaliyo tobnaad an takuuna inay noqoto weeye xidaahumaa mid ahaan yuwaafiquhaa inuu waafaqayo cumuumun cumuum baa waafiqiba waluqraa ta kalena laa yuwaafiquhaa ma waafaqayo cumuumun cumuum ma waafaqayo famaa yuwaafiquhaa ta uu waafaqayo alcumuumu cumuum ayaa awlaa ka horeynaysa oo ka mudnaanaysa tii aan cumuum waafaqahaynba wamin annaasi dadka waxaa ka mida man qaala ku yidhi allatii tatuujibu waajibinaysa taksiisa dee ee taksiiska waajibinaysa ayaa awlaa horeynaysoo mudnaanta leh walawalu asaxu qowlka hore ayaa sixo badan lianna alcumuuma cumuumkii daliilu binafsihi isaguna fahantiisuu daliil u yahay faidan dama markuu ku soo biiru usoo dulmay ilalqiyaasi qiyaaskii qawahu uu xoogeynaya bal umuurahana dee si guudun baan u suuraynaynaa amhilo badan oo dee imaka halkan aan saa usii sheeg sheegaynaana maba jirto ee waxa weeyaanuun laba cilaa meeshii yimi labadii cilo way iska hor imanayaan iska hor imaatinkum baa muhima inaan fahmno waxa ujeeddadu ay tahay fara labadii cillo ay ku kulmayaan oo dee midba geesay ka jiidanaysaa jirta faracina waxaan u baahanay inaan bal xukum sharciya siino marka cilladan waxay iyada waafaqsan cumuum kaloo sa ama aayad qur'aana cumuumkeed ama waxa weeyaan xadiidba cumuumkii ayaa waafaqsan oo qiyaaskan imika inay ciladani wax macnaheedu yahay waa qiyaaskii inay qiyaaska ciladii uu inoogu sugnaanaya qiyaaskan imika aan daliishanayno aynu faracan xukumkiisii u daliishanayno aynu leenahay xukumkiisu waa taa qiyaaskaas waxa waafaqsan cumuum qur'aan ama cumuum xadiid baaba waafaqsan waa mid qiyaaskan kale ee ko ruuxan kale khasmigaa ama isagu daliishanaya uu daliishanayo ee uu daliishanayo xukumkan imika inagu aan kan u daliishanay xukum ka duwanna cumuumkaasi ma waafa cumuum waafaqsani ma jiro marka maxay noqonaysaa qiyaasku daliil sharciyuu ahaa daliilkan kalena cumuumkan qur'aanku ama xadiidkuna waa daliil kale waa xoogeynayaayo dee marka qiyaaskii cumuumkani ku yimaado qiyaaskii labaad ee cumuumkaasoo kale aan ama dee daliilka labaad ee taageeraya adkaynaya aan helin uu ka xoog badnaanaya markaa qiyaaskii cumuum waafaqayay ayaan horraysiinaynaa barhkoodna ee takhsiiskana imaka takhsiisku maaha in daliil khaas yeelayay cumuumkaasi meeshii jiro ee cilladan baa midi waxay keenaysay intaa cumuumku waafaqsan yaha dee bal maalan suuradan ayaa axwaasheedii oo dhan bay markaa shamlinaysay midna suuradan ayay qayb ka mida uun xukumkaas ama waxa weeyaan kasoo reebaysayba dee xukumkii caamka ahaaye waxaan ay la mid tahay uu lahaabay ciladani keenaysay in laga soo reebo marka taa iyadu takhsiis ka horeynaysay barhkood yidhaaheen laakiin waxa weeye waa kan inoo cileeyey oo cumuumkani waa daliil kol hadduu yahay qiyaaskuna daliil ahaa daliilkiina wax xoogeynaya aan helay kan baa la horraysinaya miaal ahaan haddaan eegno oo kale bal waxyaalahan fawaakihda iyo wax la mida ee dhaqso u xumaanayee muddo aan sii jirahayn oo kale sariqadooda iyo tuugadoodu balaa markay dee xirsi ku sugan yihiinee taas oo kale dee nisaabna gaadhaan wixii laakiin waa waxaa dee in markaa la cunay iyo mararkaas mooyaane iskaba fasahaadaya taas haddii laba xado oo kale miyaa xaddii sariiqadu ka imanaysa mise kama imanayso dee culimmada qaar baa kollay malaa dawaahir iyaguba deena waa jiraanba oo ruuxu afkiisa hadduu wax kaga cuno une laakiin taasba hadduu la baxo dee arrintu baab kalay ahaydba waxa weeyaan un waxii kol hadduu yahay waxaa dhaqsa u fasahaadaya een muddo sii jirahayn oo kale inaanu dee tacsiir inuu keeno mooye aanu xaddii keenahayn baa barhkood dee ay iyagoo taa cilaynayana umuurahan fasaadkan usoo degdegayana baaba yihin dee kuwana waxay yidhaaheen may dee kol haddii xirsigiina uu ka qaatay nisaabkiina ay tahay inuu wax dhaqso aan u fasahaadayo oo haddii aan dee lagu intifaacin imika marka dhaqsaba isaga xumaanaya uu yahay taasi xukumkii ma bedelayse